walaalayaal waxaynu isku baraarujinaynaa wakhtiga aynu marayno ee qiimaha leh waa bishii shacbaan ayaynu ku dhex jirnaa oo ramadaan ka horraysa bishaa shacbaan waxyaabaha aadka u habboon waxaa ka mid ah in looga faa'iidaysto siduu nebi maxamed uga faa'iidaysan jiray calayhi salaatu wasalaam waayo cid aynu ku dayanaa baynu leenaho rasuulkeenniya wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam usaamat bnu zayd asxaabiga la yidhahdaa su-aal weydiiye wuxu uhi waxaan ku arkayaa bishan shacbaan adigoo aada ugu dadaalaya soomka inaad soomto maxaa jira ee sabab u ah markaa rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam bishan ilaahay wuxuu kor yeelaa camalka addoommaha marka aniguna waxaan jecelahay camalkayga in ilaahay loo kor yeelo la horgeeyo anigoo sooman sidaasuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam marka culimmadu waxay leeyihiin saddex jeer baa la kor yeelaya camalka mar waxa weeye maalin walba siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim iyo bukhaariba ku sugnaa waxa uu leeyahy tacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binnahaar waxay sukiin beddelaya habeenkii iyo maalintii malaa'ig oo camalka ka qoraya addoommaha oo warbixintii ka qaadaya intaa aynu iska mashquulsanna aynu warwareegayno aynu buuqayno aynu hadlayno aynu dhan walba u soconno junuud ilaahay iyo col dhan baa la inagu soo ururiyey oo shaqadoodu tahay inay innaga wax inaga diyaariyaan marka casarkii iyo subaxii bay isbedelaan qolo waliba warbixintooda ilaahay bay u geynayaan warbixinta ayaa laga qaadaya addoonka wixii uu shar sameeyey wixii uu khayr sameeyey wuxuu ku howlan yahay adiguna isma ogin innaguna isma ogin baxar kalaynu ku jirnaa warbixinta labaad waxaa la gudbiyaa usbuuc walba ama toddobaadkii walba hal mar nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kaleo saxiixa wuxuu ku xusay abi hureyra uu warinayo maalin wal oo khamiisaba addoommaha camalkooda waa la rafciyaa ilaahay baa loo geeyaa falaa yuqbalu camalu qaadici raxin marka lama aqbale waa la soo celiyaa qofka qaraabada gooya camalkiisa riwaayo kalena wuxuu tilmaamaya ama xadiid kale maalin wal oo khamiisa iyo maalin walboo isniinaba malaa'igtu warbixinta ilaahay bay u geeyaan camalka addoommaha camalkii addoommaha ayaa ilaahay loo bandhigaa hebel waxaasuu sameeyey hebel ayaa waxaasay samaysay halkaasuu maraya sharkiisu waa intaa khayrkiisu waa intaa ilaahay baa la horgeynaya subxaana wa tacaala awoodda ilaahay ballaadhana intaasoo khalqiga mid walba warbixin laga qaadaya oon ilaahay waxba ku adkaanaynin waayo isagaa abuurayba oo maamulayo arsaaqaya waxaan iyaga waxba laga dhaafaynin baa xadiidkaa kale uu nebigu ku yidhi labada qof ee muransan ama colaadi dhex taallo ilaahay wuxuu leeyahy andiruu haadayni xataa yasdalixa andiruu haadayni xataa yasdalixa labadaa qof u kaadiya u kaadiya ilaa ay iyagu heshiinayaan hadday cafis iga doonayaan iyagu horta ha iscafiyeen buu ilahay leey warbixinta saddexaad wakhtiga la gudbinayaano waa mid sanawi aho waa sanadkiiba mar sida uu tilmaamaya xadiidkan usaamee uu nebiga ka soo warinaya sheegaya shacbaan in warbixinta ilaahay loo gudbiyo subxaanahu wa tacaala faa'iidooyinka ku jira soomka la soomayo shacbaan waxaa ka mida bay leeyihin culimmadu wuxuu noqonayaa ka tamriir ka tamriini calaa siyaami ramadaan qofkii ausii tababaranaya bishii ramadaan oo wuxuu la sii qabsanaya qofku soomkii oo soomkiibaa usii macaanaanaya naftiisiibaa u carbismaysa isagoo soomku caadi u leeyoon ka cabsanayn ayay ramadaan soo gelaysa horay buu kasii bilaabaya faa'iidooyinka waxaa ka mid a bisha ramadaan ee soo socota soomka shacbaan wuxuu uga dhigan yahay kal muqadima shay hordhac ah gogoldhig ah oo inagaan aragnoo waxaa la socda salaadaha faralka ah sunnayaal ka horeeya iyo sunnayaal ka dambeeya marka waa sunnihii ka horreeya salaadoo kale ayuu uga dhigan yahay sidaa daraaddeed bay dadkii cibaadada badnaa iyo ahlulqur-aanku aada ugu dadaali jireen waxa uu leeyahay salamat bnu kuhayl kaana yuqaalu shahru shacbaan shahru lquraa wakhtigii selafka waxaa loo yaqaanay bisha quraada dadka qur-aanka akhriya bishoodaa loo yaqaanayo qur-aankii ay soo yara ilaaween ama wakhti u waayeen ay rabadaan u diyaarsanayaan shacbaan bay aada usii akhrii jireen habeenkii oo ay ku cibaadaysan jireen camru bnu qays almalaa-i isaguna waxa uu ahaa idaa dakhala shacbaanu aqlaqa xaanuutahu watafaraqa liqiraa'ati lqur'aan imaamkaasina mar hadday shacbaan soo gasho dhaqankiisu wuxuu ahaa dukaankiisu xidhan jiro qur'aanka ayuu u bixi jiray dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam bisha shacbaan markay soo gasho haddaynu noqonno axaadiis dhowra bay soo warinaysaa saxiixa caaisha markaa waxay leedahay lam yakun inabiyu sala allahu calayhi wasalama yasuumu shahran akthara min shacbaan bil uu soomi jiray soom sunno ah oo badan ka shacbaan baa u badnaa fainahu kaana yasuumu shacbaana kullah riwaaya waxay tilmaamaysaa caaisha ay warinaysa shacbaan dhammaanteed buu wada soomayay halka laga yaabo dad innaga inaga mid inay u fikiraan ay idhaahdaan tamartu iyo iga sii dhammaanine balaan shacbaan aada usii cuncuno isagu wuxuu usii tababarayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uusii diyaargaroobayaa soomka bisha ramadaan marka riwaayadaas waxay tilmaamaysaa shacbaan dhammaanteed inuu wada soomay riwaayooyinka qaar badanoo caaisha ay warinaysaana waxay xusayaan inuu shacbaan soomi jiray inta badan rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar kale waxa ay leedahay kaana yasuumu xataa naquula qad saama wayufdiru xataa naquula qad aftu qad afdara walam arahu saa'ima min shahrin qatu akthara min siyaamihi min shacbaan kaana yasuumu shacbaana kullah kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan ama dhammaantiibu wada soomayay shacbaan ama qaybta badan waxaa jira habeen inagu soo dhow oo loo yaqaano laylata nisfi min shacbaan habeenka ay kala barantahay bisha shacbaan shan iyo toban tahay habeenkaa isaga ah fadli gaaraa ku soo arooray waa xadiid saxiix xasan ah oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xadiidkaas oo nebigu yihi ilaahay wuu soo degaa habeenka ah oo samada adduunyada u sokayso u soo degaa fayakfiru lijamiici alkhalqi ila almushrika waalmushaaxi khalqigoo dhan wuu dembi dhaafayaa mid gaala iyo mid naxli jiifo mooyaane gaal de isaga looma dembi dhaafo waxaa kaloo dembi dhaafka habeenkaa ka hadhaya qofka mushaaxinka ee xiqdiga iyo xasadka walaalihiisa muslimiinta u haya bal haddee naxligii dadkan naafeeye ee laabta ay isugu wada hayeen ay la wada bukeen gaalnimadii buu la simay rasuulku sala allahu calayhi wasalam gaalnimadii iyo kufrigii wuxuu la simay inaad u xanuunsanayso oo laabtaadu ay la kadeedantahay nacaybshiyaha aada u qabto walaalahaaga muslimiinta ah arrin aad iyo aada u weyn labadaas iyagu way ka hadhaan liiska dembi dhaafka laakiin inta kale waa loo dembi dhaafayaa buu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam wax fadliyahoo u gaara habeenkaa shan iyo tobnaad intaasaa ku soo arooray way dhacdaa bahjad iyo magac noocaasa in loo bixiyo oo cibaado gaarah iyo sadaqo gaarah iyo salaad gaara dadka qaarkood ay sameeyaan axaadiid baa ku soo aroortay dabcan laakiin kulluhaa daciifa waa waahiya axaadiidtaasi may gaadhin heerkii lagu daliishanayay inkasta oo salafkuna saalix culimmadii hore qayb ka midii ay odhan jireen dee kol haddii habeenkaa xadiidkan fadligan uu ku sheegay wax wanaagsan aanu ku dadaalno haddana axaadiidta baabkaa ku soo arooray may sugmin oo waa daciif weyn waxaa jira guud ahaanba soomka sunnaha ah inaynu ku dadaalno oo aynaan fudaysanin inagoo faralkoo qura eeganayna waayo soomka sunnahaahi wuxuu kayd u yahay soomka faradka ah oo maalinta qiyaamaha markuu ilaahay miisaamaya camalada addoommaha u miisaamayay qofka malaa'igta wuxuu ku odhanayaa u eego oo qofkii faralka wax ka dhinmaan sunnaha uga kaba dee haddii meel lagaaga kababa la waayo nuqsaanteeday leeday marka yaynaan fudaysanin cibaado walba sunnaha ku lifaaqana ku lamaan ee xoojinaya kabaya asxaabii la odhan jiray abi umaama radia allaahu canh su-aal buu weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebiga ku yihi murnii bicamalin yanfacunii allaahu bih rasuulka ilaahay oo waxaad i fartaa ood ii sheegtaa camal ilaahay igu anfaco camal aan ajri iyo abaalmarin weyn ilaahay kaga helo oo laygu anfaco diin ahaan markaa rasuulku waxau ihi calayka bisawmi fa innahu laa cidla lah soomka ku dadaal wax u dhigmayaa ma jiro waxaa kaloo rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiduu ka warinayaa sugan xudayf wuxuu ihi man khutila man khutima lahu bisiyaami yowmin dakhala aljanna qofka isagoo sooman adduunka ka taga ee geeri ay ku timaado ama gaari ha la qalimo ama mowtulfaja ha u yimaado ama ee dhinta isagoo sooman jannada ayuu horay ka galaa buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi bnu camar wuxuu isaguna ka warinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa inagu dhiiri gelinaya guud ahaanba soomka asiyaamu waalqur'aanu yash- yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama soomka iyo qur'aanka labadaasi waxay u ergeeyaan addoonka maalinta qiyaamaha ergada camalkan saalixa ah ilaahay wuu aqbalaya soomkii waxa uu leeyahay rabbi manactuhu acaama washahwa fashaficnii fiih ilaahay ow addoonkan waxaan u diiday cunnadiisii iyo hamadiisii iyo wixii uu jeclaa ilahay ergada iga aqbal qur-aankiina waxa uu leeyahay rabbi manactuhu nnawma billeyli fashaficnii fiihi qaala fayushafacaan ilaahay ow addoonkan waxaan u diiday inuu habeenkii seexdo oo qur-aanka haddaanay u akhriyayay uu igu cibaadaysanayay ilaahay ow ergada iga aqbal dee waa kalaamkii ilaahay waa sifadii ilaahay ilaahay ergada wuu ka aqbalayaa marka qur-aankii iyo siyaamkii iyo qiyaamkii waa sarajoogii akhrintii qur-aanka la akhriyayey iyo eh, soomkii marka inaynaan u yaraysanin aynu aada ugu dadaalno wakhtiga aynu ka faa'iidaysanno ayaamaha aynu fursadda haysanno intaynu noolle fursad buu ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala beri dhoweed waxaa la siiyey shahaadada caalamiga ah ee loo yaqaano nobel barayska nin reer jabaana ninkaasi daraasaduu sameeyey baa wuxuu ku soo helay arrin cusub oo ah qofku hadduu wiiggii soomo laba cisho ama saddex cisho soom dee kan islaamka kama hadlaya isagu yahay hadduu naftiisa qadiyo buu ku leeyahay hadduu naftiisa qadiyu gaajaysiiyo siddeed saacadood laga bilaabo ilaa lix iyo toban saacadood usbuucii walba laba cisho ama saddex cisho jidhkiisu wuxuu gubayaa oo dib uu isticmaalayaa u cunayaa alkhalaaya almeyit unugyadii dhintay iyo waxyaabihii dheeraadka ahaa sida subagii iyo duhuniyaash ee duhuuntii sidaa daraaddeed qofkaasi wuxuu ka badbaadayaa cudurrada uu ka mid yahay kansarku ee khatarta badan oo ku yimaada cunnada badan iyo inaan jidhkii cunnada marnaba laga kala joojininba oo dib uu isu safaynayaa buu leeyahay jidhku arrintii markii lala eegay waxay noqotay arrin sax ah taa uu sheegayaana ee daraasadda gadaal ay ku ogaadeen gaaladuna waxa weeye tanuu nebigu ka sii warramaya calayhi salaatu wasalaam iminka halkan aynu ku hayno muxuu nebigu inoo sugneeyey bil walba saddex cisho in la soomo isniinta iyo khamiista la soomo shacbaan la soomo soomkaa daadsan ee sanadka dhexdiisa ku daadsani waa kan ilaahay addoonka ruuxdiisana uu ku caafimaadinayo jidhkiisana uu ku caafimaadinayo waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa fadlina waxaa la yidhaahdaa cadowga kaa soo hor jeedaa wixii uu ku qiro marka wax wal oo sharcigeennu inoo jideeyeyba wuxuu leeyahay faa'iido dhinac walba ah inaynu ilaahay ka guddoomanno fursaddana ka faa'iidaysanno kaynu isfara inaynu isu dardaaraynaa waa kaas weeye allaahuma taqabbal siyaamana wa salaatana wa sadaqatana wa qiraa'atana wa acmaalana kullaha yaa arxama arraaximiin allaahuma ajcalna shaakiriina linicmatik مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولايتنا وولاية جميع المؤمنين في من خافك واتقاك وحكم بكتابك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم